Deegaanka oo diin leh gobolka Bay ayaa waxaa ka jira isbedel kororka dhanka arrimaha caafimaadka ee bulshada ka helayaan xarumaha caafimaad ee ka jira deegaanka, kuwaasi oo badankoodu ay leeyihiin shakhsiyaad gaar ah iyagoona adeegyo caafimaad oo kala duwan ay siiyaan bulshada deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada. Dr. Saxawe Xaaji Maxamed oo qaabilsan daaweynta hooyada iyo dhallaanka ayaa ka warbixisay adeegyada caafimaad ee ay bulshada ka helaan xarunta.
deegaanka markaan kooyay baahiyo badanoo ku jarti adeegyo caafimaad badan oo dhiblinqabiya jarti laakiin muddadaas abto ilaa tuman sin camal antee taka aale ana deegaankuga ka noola waana isuha ku jeedi in badan an dhabar adeegni narkuuna koo kooyani dadka haddaa caafimaadka tamacanishay makasaana ana omayleeraay lama bilood rooga markaas maybanahayn qaadaday iswiis kaalmiyahayn qaadati deegaanka intiana ka shaqeeyo xilligaasay anoo lama bilood m c edka rooga mayba hal qof mahasuru ma jarna oo inti isu kooyo oo daawo qaadado mayleeraay oo weydiyow naagti inta ka foolato ama ka dhibood ama akalmasii qoobata mayba lan qaado jaray bay dhow meelas ma dhatu meel kale lulusurma uma lahayn inkastoo dhibaatooyin jareen oo hata jidka mararka qaar dhiiqi naqdaaye rafaad iyo dhandarahayti baahiyaalkaas dhan horta qofta dabooli anu alxamdulilah waana eedaanka faraxsana deegaanka aan hakujeeda intii aan baahadaas ka daboola dadkii hadda bulshadii baradan heer hadda mayla eraay oo mayba deerana oo hata jidka maraayan anu unku mara kornay oo meeli kuwayaan dhiigan oo cabiir seenagani biloogay meegaroog onogaysa iyo waxyaabo badan ala ku bedeli mayla eraay ooyo dhibaatadii oo haysatay oo mayla eraay hadda ku faa'iidaysadeen oo muddadii oo lahadhaafi hadda ee lamasina ee hadda deegaanka ida baahan ku jarta mayleeraa xilligaas hataa oo tasaymada outbreaka dhimeelun oo deegaanka oo kaloora ka dilaacay lamada kun tomiyo todobadii yahaykii ka aale bililamaad outbreakun deegaanka awdiilma al eeriidis mayba haytay shubun daranga ka dhi koley shubankaasay mayleeraa hamiingige ani cabdiqafaarlan leerow doctoorkun iyo maarayaani in badan hay-adda oo swiss kaalmeleerowa dhiirigeliyaasbeni deegaanka awdiil baaha badanan qaba caafimaadka hegshay hoobulanagada qaybta haddana oo mayla eraay midwiveriga oo hooyada iyo dhallaanka la erow dhibalanka qaba may dhiblanka qabe qalabka filan mahaysadan m c ed oo dhammaystiran oo qalab shay oo iyo dhakhaatiirtis dadkii camal una camal hadda ka shaqeeyay lama sina iyo gaabka jar lan oo hadda geeka markun maybwaa ambalaas male emergency hoobakaydhi oo ku sagaalsalisa ambalaas mahaysata haye qalabka hataa qalabkii filan mahaysata kombyuutarka haye qayb alaabta oo deliveryga sadidka hataa makii filan daawooyinka makii filan ada qaybtasay ada hooyada iyo dhallaanka eeda aan ku liidito waana m c edki oo halbowlaga haayina sacna kiinshaagay newway hayti kaasahay